sida culammada hore u sheegtay dawlad ma qabaan u taagan dadka wax ku barta oo meesha joogana waa dad iska masaakiine agoonley waa macalin cabdirasaaq ibraahim waxa uu dugsi qur'aan ku hayaa xaafadda bulonguvu ee magaalada mandheera macalinka waxa uu sheegay in dugsigan oo ay dhigtaan arday badan oo isugu jiro wiilal iyo gabdho uusan lahayn dhul u gaar ah dugsiga waxa uu xusay in dhowr boos oo hore laga soo saaray dhulkaana ay u baahdeen dadkii lahaa waxa uu ummadda muxsiniinta ah ka codsanayaa macalinka in dugsiga loo iibiyo dhul qiimihiisa lagu sheegay hal milyan oo shilinka kenya ah waxa uu carabka ku dhuftay haddii uu awoodo inuu iibsado dhulkaas uusan ka soo muuqan lahayn warbaahinta waxaan codsanaynaa khayr badan allahin siiya dugsigaas inaad u gargaartaan maanta waa adduunyo birina waa aakharo nafta meel ay gaari lama ogo waxayd hormarsataan qofka wixii hormarsada baa ka horreeya aakharada waxaan codsanayaa dugsigaa inaad u gargaartaan waa meeshiin ku nooleena naftaa iyo noloshaa in ay ku tiirsaneed oo meel kale wax nagama soo galaan dhul waan haysanaa lacagta laidiin sheegayaan lagu rabaa tabarna uma haayan oo tabarteeda ma lihin haddaynu tabarteeda leenahay maanta miidiyaha sooma istaagneen waanba gadan lahaynay dhanka kale xaaji cumar oo loo garan og yahay caraale waa aabbo sidoo kalena waxa uu ka mid yahay ardayda dugsiga waxa uu sheegay in dugsigan uu ku bilaabay qur-aanka kuna dhammeeyey welina uu ka mid yahay ardayda waxa uu dhankiisa codsanayaa in macalinka la garab istaago aniga naftaydu hadda codkayda as maqlaysiin nin arday aan nahay dugsigaanaan qur-aan aan ku bilaabo alif axmal aan ku bilaabay suuratalbaqar aan ku dhammeey haddana waa dhex joogaa oo nin arday ahanahay nin oday aan nahay oo dugsigaama ka midoo dugsiilayaan ahoo ardaydiyaanbao ilmiyaan dhex fadhiyaa waa soo ducaynaynaa meeshaas hadda la sheegaa oo dhul ahaan aragnayo hal milyan lale meesha ayada ahayd markaan ilaaha awoodda iskale macallinku waa awoodi waay marka waxaan rabnaa meesha ayada ahayd bacdi ilaahay daraaddiis ninka oo ilaahay daraaddiis isu bixiyo saasoo kaleo tacaaba la heli karaa sidoo kale culimmada ducaadda iyo waalidiinta ay carruurtooda dhigtaan dugsigan waxa ay ummadda muslimiinta ah kuwa khayrka jecel ka codsanayaan in ay ka qayb qaataan sidii dugsiga uu ku heli lahaa dhul u gaar ah marka ninkii dugsiga macallinka ka ahaa in awood asmeel ku hagaagsada mas ku dhista aan haynin marka waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta ah oo helo khayrka ah oo diinta ilaahay in badan u gargaari jiri haddan u gargaari doono insha allah in dugsigan ilraxma ay ku soo fiiriyaan waxaa la helay meel oo meeshan aad aan ugu fogeyn oo hal milyan oo kor la siina ayaa la helay marka lacagaa loo baahan yahay lacagtana gacan laguma haayo marka waxaan baryaynaa ilaahay aan ka baryaynaa dadka maarata ahlu khayrka aan ka baryaynaa in dugsigaas loo soo gargaara adinkaay maarata khayr idin tahay marka walaalayaal sida sheekhu u duceey waaya khayr ilaahay subxaana wa tacala ayaa farj idiin furi doono macalinkan ka soo farxinna sida owelas ugu farxin jirteen macallimiinta hore dugsigan la dhisna dhulkan la sheegay oo halka milyan la gadaayo oo macalinka mar hore laga soo raray aan u gadna annaga dugsigan shan meelood waa laga soo raray shan meelood meeshaana ugu lix ah intaas dugsigan macallinkan saanaad u rafaadsana ilmaha ku jiruna waa ilmahayna ninka codkaayna maanta maqlaa kii dalka jooga kii dibadda jooga waxaan rabnaa in nala garab qaabta oo dugsigan meel noola dhisa meel noola gada dhulkan hadda la sheegahaaya sidoo kale mid ka mid ah culimmada ayaa tilmaamay in masaajidda iyo dugsiyada ay ku xisaabtamaan jeebka muslimiinta waxa uuna u duceeyey muslimiinta khayrka jecel iyo kuwa ka qayb qaadan doono dhul u iibinta dugsigan dugsiyaalka waxay ku xisaabtamaan in masaajidda waxa jeebkanaga ku jiro waxaan leenahay dadka ilaahay xoolahaasi allah idiin barakeeye xoolihiinna ilmahana allah idiin barakeeye tijaabi inaas dugsigan meesha u gadha ruux ilmala oo xoola haysto istaal aadi lahay tijaabi meel masaajid wax ku darsa ama dugsiga meel u gad wallaahi waan hubaa allaha cerka leh oo ilmaha bixiya ama caafimaadka bixiya ilaahay inuu kugu jawaabayo wax ku siinaya walaalaha waxaan leenahay dal iyo dibid meeshayd joogaysaan joogo dugsigaas wax badan ma aha waa lacag malyani haddii laisku dardaro wax badan bay qabani waxaan leenahay dugsiyaal badan oo horay baaq looga joodiyo wax loo iibina waa jiraan allah barakeeya dadka la baxay dugsigaana waxaan rajaynaynaa in aas naga farxisaan si kastaba ha ahaatee dugsiga macalin cabdirasaaq iyo ardaydiisaba waxa ay hadda wax ka sugayaan kuwa uu eebbe waxsiiyey ee muxsiniinta ah ee aniga iyo adiga aan ka mid nahay cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera